kulan ciyaareed ay soo qabanqaabiyeen xiriirka kubadda cagta ee ka dhisan degmooyinka qoryooley iyo markaah ayaa lagu qabtay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose kulanka oo ay ku tartamayeen kooxo kala matalayay degmooyinka qoryooley iyo markaah ayaa ahaa mid loogu talagalay in kor loogu qaado isdhexgalka bulshada laguna dhiirageliyo dhalinyarada kubadda cagta jecel cismaan muuse maxamed guddoomiyaha degmada marka ayaa sheegay in ciyaaruhu ay door weyn ka qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada sidaa darteedna loo qabtay kulan ciyaareedka oo ay ku guulaysteen kooxdii matalayay magaalada marka dadkan bulshada nabad ay rabtaa nabadda inaa ka shaqaysa idinkaa idinka rabaa insha allah maanta in maanta qoryooleyda xaaladda la ogyahay in maanta dhallinyar inay ka soo baxaan ciyaartooy ah ay marka imaadaan ay banoon ku ciyaaraan waxaa rabnaa iyagoo hamigaas leh inaa hami ka jawaysin annaga ma rabno haddii ilaahay idhaah dadka degmadaas ku nool saraakiisha iyo maxaan leeyahay guddoomiyaha degmada qoryooley waxaan leeyahay dadkii nabadda u qaada nabaddana ka shaqeeya annaga kamarka ahaan wixii meelahaan soo maraayo oo gurmudda bay ahaan laheed iyo meelaha kale bay ahaan laheed annaga waxaa diyaarnaa inaan soo dhex marin qof walba oo falaago oo qoryooley ama degma degmada ka jira gobolshabeellahoos foodo ka rabo annaga marna maka yeelin waxaa rabnaa reer qoryooley reer marka waa u jeedin dagaal ayagaa ka soo daala waxaa rabnaa dadkii nabad inaa u qaadiin bulshadaan nabad ay rabtaa kulan ciyaareedka u dhexeeyey kooxaha kala matalayay degmooyinka markooh iyo qoryoole ayaa ahaa mid loogu talagalay in lagu dhiirageliya dhalinyarada ciyaaraha jecel sidoo kalena lagu horumariyo nabadda iyo isdhexgalka bulshada